gudoomiyaha golaha guurtada gudoomiyaha golaha baarlamaanka xubnaha golaha wasiirada iyo golaha guurtada iyo golaha baarlamaanka ururada bulshada saxaafadda iyo madsharafka waxaan idinku salaamaya kulaanka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bacdisalaam maanta shirkeennii wuxuu ahaa inaa madaxusbuslo oo ayaga banaanbahaan aan kulanno waxaanu go-aansanay labadii toddobaadba maalin inaan kulanno oo shacabka hadlaan mas-uuliyiinta qaranka ay hadlaan oo labadaas toddobaad wixii la qabtay iyo wixii la soo dhaafay iyo meesha loo socdo in la sugto marka haddii aan la idmo maanta ayaa noo bilaabatay middaas maalinta kale ku aadan doona waa laga soo sheegi doonaa intaas haddii aan ka gudbo saadasoontii adduunyadan waxaa la yidhaahdaa wax la soo dhaafay wax la joogi iyo wax loo socdawaa taariikhda la sheegaayo taariikhda la sheegaayo jerigeedugu waxaa weeye wixii maanta aad arkaysaan halkaan wixii maartaay taariikhda aad taashan taas waay shalay bisha la soo dhaafay waad aad arkaysaan dadka meeshaan ka hadlaya waa arkaysaan odayaashii guurtida ahaa oo dhisay dhurugodanka koonfurgalka soomaaliya oo xataa oo ku tubmaraayo oo dhaaraayo oo ballan qaadayo oo ilaahay hortiisii maaragtay ay ku ballan qaadayo ay ahaayeen maantana waxay joogaan taariikhda dhishaya intaas waayo ma dheerada taariikhda xilliga kumaatay xilli taariikhdii soo waraasanaatay halgamuu ahaa biilugooyu ahaa taariikhdaa xusaysa taariikhdii tan aad arkaysa waaya waxtaas usay ma aha usitaas ogaada midda kale aniga ma dhahay saddex gobol waxaa dhahayaa dumiyayaasha koonfur galbeed dumiyayaasha koonfur galbeed kooxda dumiyayaasha koonfur galbeed kooxda isu urursatay inay dumiso koonfur galbeed ayaa waxay la dhaxday saddex gobol